dhowr qof ayaa ku dhintay weerar maanta ay rakubaysana ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo warramayaa inuu bad qaba islamarkaasina aanu waxba ka soo gaarin weerarkaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka bilowday gaari laga soo buuxiyey waxaha qarxada kadibna ay rakubaysani ay isku dayeen inay gudaha u galaan dhismaha sida aadka loo ilaaliyo ee madaxtooyada soomaaliya sida aad warkaba ku maqlayseen weerarkaasi maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay dad dhowrihii ku dhinteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilliga weerarka dhacaya ku sugnaa madaxtooyada ayaa la xaqiijiyey inuu badqabo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa ugu jirta wariyaha v o e da zaynab abuukar zaynab haye
waad mahadsan tahay falastiin sida horey ba aada u xustay in rag hubaysan oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey wati ayaa maanta isku qarxiyey mid kamid ah albaabka laga soo gala madaxtooyada gaar ahaan albaabka bari ee dhanka boondheere xigta si ay ugu sahlanaato inay u gudbaan gudaha madaxtooyada beetana wax yar kadib waxaa la maqlay rasaas xoogan iyadoo sidoo kalena ay xigtay laba qarax oo kale iyo uuro xirka isku shareertay warar qaarna waxay sheegayeen in raggaasi ay u sahlanaatay inay gudaha u galaan aqalka madaxtooyada hase ahaatee wasiirka amniga qaranka cabdikariim xuseen guuleed oo waxyar kadib markii ay xaaladu degtay saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay inay fashiliyeen kooxaha weerarka soo qaaday qaarna ay dhinteen ay weerarka ku dileen kuwana ay gacanta ku dhigeen wuxuuna weerarka maanta ku micneeyey inuu ahaa mid dhicisooway oo aan laga gaarin ujeedooyinkii laga lahaa wuxuu sidoo kale sheegay inaanay jirin mas-uul ka tirsan dowladda oo waxyeelo goobta kasoo gaartay isagoo ugu baaqa shacabka inay isdejiyaan oo aanay isgelinin in ay jiraan qalqal dhanka ammaanka
zaynab khasaaraha iyo dadka weerarkaasi ku dhintay wax faahfaahina ma kasoo baxeen
ilaa iyo iminka ma jira tiro rasmia oo la huba weerarka hase ahaatee waxaa jira inay jiraan dhimasho iyo dhaawac weerarkii maanta dhacay dadka ilaa iyo iminka la xusay oo weerarka maanta ku geeriyooday waxaa kamid ah maxamuud xirsi cabdulle indhacase oo isagu ahaa xogayaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa sidoo kale dadka la xusay inay ku geeriyoodeen ee la sheegay kamid ah nuur shirbow oo horey uu ahaa taliyo ku-xigeenkii ciidanka nabad sugidda dowladii kumeel gaarka ahayd iminkana ka tirsanaa saraakiisha dowladda waxaa sidoo kale jira dhaawacyo kala duwan iyo dhimasho ilaa iyo iminka aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah walow la arkayay meydad dibadda ama albaabka dambe goobta ay wax ka dhaceen ee yaalaan dowladuna ay sheegtay in goordhow ay soo bandhigi doonto khasaaraha rasmiga iyo weerarka ciidamada ay ku dileen waxaa xusid mudan falastiin maadaama wax ay dhaceen inay aada u adag tahay in la ogaado tirada rasmiga ah dadka goobta maanta wax ku noqday hase ahaatee waxaa xusid mudan in xilliga ay wax dhacayeen inay ahayd xilli lagu guda jiray salaada khudbada jimcaha islamarkaana masaajidka aqalka madaxtooyada ay salaada ku tukanayeen dad fara badan oo isugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wasiiro siyaasiyiin dad magac iyo maamuus ku leh bulshada dhexdeeda iyo weliba saraakiil ka shaqeysa xafiisyada kala duwan ee dowladda waxaa la ii xaqiijiyey oo aan goordhow la hadlay xildhibaano kala duwan oo baarlamaanka oo kamid ahaa dadkii masaajidka salaada ku tukaday qaarkood waxay ii xaqiijiyeen in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen islamarkaana waxyaabaha soo gaaray inay ahayd dhalooyin ama miraayado kusoo daatay gudaha masjidka oo ay salaada ku tukanayeen waxaa sidoo kale dadka dhaawaca ee iminka la xusi karaa weerarka maanta ku dhaawacmayna kamid ah axmed saciid axmed weriye ka tirsan idaacadda radio kulmiye ee magaalada muqdisho oo isagu dhaawac culus soo gaaray siduu ii xaqiijiyay agaasimaha radio kulmiye abwaan guure oo aan la hadlay wuxuuna sheegay in weriyaha uu isku dayay xog dheeraad inuu ka helo si uu usoo gudbiyo qaraxa koowaad markuu dhacay kadibna uu goobta ku baxay oo isagu uu deganaa meel u dhow agagaarka sixtiiday oo ah halka qaraxa koowaad uu ka dhacay kadibna uu haleelay qaraxii labaad waa mahadsan tahay zaynab sida zaynab aada noo sheegtaba xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir ayaa ka mida xildhibaanada dhaawacyada ay kasoo gaareen maanta qaraxi ka dhac inkastoo dhaawaciisu aad u fudud yahay waxa uuna ku sugnaa masaajidka ku dhex yaalay madaxtooyada oo u muuqday inuu ahaa bartilmaameedka kooxaha weerarka soo qaaday xildhibaan bal nooga warran sidee wax ku gaareen falastiinay aniga hadda dhaawac la sheego oo gaaray ma jiro masaajid gudihiisaan ku jirnay qaraxii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay meel masaajidka aan ka dheereen kadibna xabado badan ayaa meesha ka dhacay marka qaraxaas dhacay maraayadii masaajidka yaa maxaan ku dhahdaa qaarkooda qarxay qaraxii muraayadaha ayaa dad wax soo gaargaarsiiyey aniga ilaa hadda intaan indhahayga saaray nin xildhibaan oo axmed la yidhaahdo oo magaciisa axmed xaaji la iigu sheegay lugta ayay wax iga gaareen buu yidhi cid kale oo hadda aniga aan indhahayga saaray ama dhaawac ah ama dhibatay oo meesha aan ku arkay ma ay jirto sidee wax u dhaceen waxa adiga wax gaarsiiyey dadkan waxay ahaayeen muraayadaha masaajidkay ahaayeen sidee wax u dhaceen maxaa aragtay intii aad meesha ku jirta bal sawirna sii
annaga de masaajidkan ku jirnay horta khudbadii koowaad ayaa socotay oo markaa khadiibka wuxuu saarnaa markaa la dhegaysanayay markii ugu horreysay qarax aada u weyn ba meel aan naga fogeyn oo aan ku qiyaasayo wadadan ka baxda tiyaatarka ka baxda iyo inta udhexaysa de deyrka madaxtooyada inta udhexaysa aan ku qiyaasay inay ahayd qarax aada u weyn ka dhacay qaraxa kadibna xabado tiro badan oo isdhaafaya ayaa meesha ka dhacayay mar labaad haddana qarax kale ayaa meel un meelihii iyadeed aan ka fogeyn aan ku qiyaasay ka dhacay qaraxaas labaad ayaa gilgilay dhismaha masaajidka marka muraayadihii baa daatay qaarkood maraayadihii daatay dadka badankiis hadda dadka aan kugu sheegayo oo ninka hadda aan xildhibaanku aniga aan aqaano iyo nin kaloo rayd ahayo anigana aan garanayn oo isna gacan ka dhiigaya aan arkay adig dad ay ka mid yihiin maraayadahaas ay wax farfareen waan arkay laakiin xabadaha dhacayay iyo waa maqlaynay cid ku dhigatay iyo cid kaloo wax ku noqotay oo aniga aan arkay ma ay jirto aniga inta aan ka ogahay wixii meesha ka dhacay waa intaas kadibna masaajidka waa kasoo baxnay dibadda oo dhinaca badahama dhinaca kale ayaan marnay adiga muddo aan ku qiyaasay shan iyo toban ilaa labaatan daqiiqo ay xabadahaas meesha ka socdeen kadibna xabadihii way istaageen dib baan masaajidka ugu noqonay ciddii duhur tukanaysay iyo ciddii adiga meesha alaabii wax uun kaga soo tegatay oo ka qaadanaysay halkaas iyayna ku dhamaatay arrinta kadibna xildhibaan waan soo baxay aniga baaburkaygaan soo qaat gurigaygaan soo aaday xildhibaan waxaa jirta in madaxweynuhu inta badan salaada jimcaha uu masaajidkaasi ku dukan jiray oo halkaasi uu ku- haddii aad hore adna ugu dukan jirta uu imaan jiray ma jooga madaxweynaha markaas
maya maya maya ma- madaxweyneha ma una joogin xitaa cid kaleo madaxa oo hadda aan kuu sheego ma jiro prime ministerka iyo waaba maqan yihiin oo waad ogtahay cid hadda wasiiro ama madaxoo ani aan garanaayo oo masaajidka markaas ku jirtay ma aysan jirin dad kaleo siyaasiyiin iyo masaraakiil iyo dad noocaas way ku jireen mafati laakiin
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir oo qadka telefoonka si toosi igu warramaya magaalada muqdisho waanu ka cudur daaranaynaa in qadka telefoonka uu naga go-ay xildhibaanka waxa uu nooga warramaya oo xildhibaanku uu ka mid ahaa dadkii maanta ku jiray xarunta madaxtooyada masaajid ku yaalay oo maanta weerar ay ku qaadeen kooxa hubaysan afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika kolonel cali xamuud ayaa isna wuxuu cambaariyey weerarkaasi maanta ka dhacay madaxtooyada magaalada muqdisho oo ay sheegteen inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab horta waan ka xunnahay een, masiibada maanta halkaa ka dhacday maalin jimca oo dadku salaada ku jiraan Een, wixii dhacay waa dhacay Een, weli fiiradeedii baan ku jirnaa intii ku socotay allah ha u naxariisto inta ku dhibaatootay allah ha ka soo kiciyo sida ugu dhaqso badan Een, waxaase een, hubaala een, wixii la filanayay eh, ma noqon oo ay ku fashilmeen Eh, isla markiiba een, gaadashada caynkaasa waa laga daba yimid Een, wixii weerarkaa soo qaadayna halkaa way ku qurbaxeen Een, maxaad inooga sheegi kartaa khasaare halkaasi ka dhashay labada dhinac khasaaro iminka ahaa weli een, eh, wa- waa lagu jiraa hawsha een, kuwa een, hordhac ma ah, samaynayo laakiin dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jiraa een, eh, dad eh, cibaadaysanaya iyo een, wakti een, aan een, masiibo intaa leeg lagu talagalin iyay dhaceen arrinkani marka dhibtu waa jirtaa eh, laakiin wixii dhibaatadaasi een, geystay ee la maaganaa een, waa la waayeen siday doonayeen way noqon weyday wixii nimankii halkaas soo galay dhowr iyo toban qof halkaa imika waa la hayaa lafoogii wax isqarxiyey iyo wax rasaas lagu dilayba warar kale waxa ay sheegayeen dadka halkaasi wax ku noqday amaba ku dhaawacmay uu ku jiro diblomaasi u dhashay dalka djibuuti wararkaasi wax ma ka og tahay diplomacy oo djibuutia ma hayno laakiin niman safaaradda ka shaqaynayay oo halkaasi iyakuna ku cibaadaysanayay nimanka tagay kolonel axamud waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan sida ay ku dhacday in xaruntii madaxtooyada oo ay ilaalinayaan ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamadii midooda africa ay sidaasi kusoo galaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo iyagu sheegtay weerarkaani
arrinkan dadkii sheegan jiray way sheegtaan laakiin arrinkan weli lama garanayo waxaa baadhis baa lagu jiraa waxaa si aad ogtihiinba guriga madaxtooyada soomaaliyeed waxa ka socda hawlo badan oo dhismo ah dhibteedii bay leedahay wakti naasib ahayna oo dadku ay inta badan salaada ku jireenna way u badnayd laakiin waxa weeyaan ammaanka sidii loo ilaalinayay waa lagu dadaalayaa sidii loogu dadaalayayna tani waxa keentay oo fududaysay baan u malaynayaa dhayalsi maaha hawl la dhayalsaday ilama aho waa albaabadii siday nidaamkii loo shaqaynayay waxbaa iska bedelay marka jismooyin badan ay meeshii ka socdeen taasina waa laga fiirsan doonaa hadii midda kale dadku waxa ay isweydiinayaan dhowaan dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom waxay ku dhawaaqeen inay weeraro ku qaadi doonaan kooxda al-shabaab dadka qaarkii waxa ay leeyihiin waxaa habboonaan lahayd in arrintaasi ay noqoto mid sira oo aynaan oo aan lasoo bandhigin in weerar la damacsan yahay marka taasi ma laga yaabaa inay ku dhiirigelinayso kooxaha aad dagaal kula jirtaan inay iyaguna idinkala horumaraan oo ay carqalado amaba ay arbushaad sameeyaan
arrinkaasi waa jiraa xukunka amisom iyo dowladda federaalka soomaaliyeed intuba waa ku dhaqaaqeen inaa hawlo guud lagu tala jiro taas lagama noqonayo waa arrin jiro weeyaan waa arrin naga go-an waa arrin halkii ilaahay yirahana uu nagu gaarsiin doono sidaan jecelnahayna u dhici doonta inana lagu khalkhaliyo amba niyadda ciidanka amisom iyo dowladda federaalka lagu sidan khalkhalka caynkana lagaga horta yimaadana tu meesha wax u dhimaysa maaha dibta meesha taalla waxa weeyaan danta soomaaliyeed ninkii ka shaqaynaya shacabka soomaaliyeed un nala arki doonaa waxaan jecel lahay haddii ilaahay yidhaaho soomaaliya shacabkeedu inuu ka fiirsado inuu ka fiirsado wixii jirana uu annagana soo gaadhsiiyo maanta hawl gabaabsi iyo itaalyari iyunbaa qaraxan iyo foolxumada intana geysanaya yaa lagu dhibaataynaya shacabkii soomaaliyeed ubadkii soomaaliyeed hantida soomaaliyeed bal danta soomaaliyeed markaa xaggay jirtaa ma xagga dawladday jirtaa mise cadaawahan magaca kala sheeganaya ee diinta islaamka foolxumada intaa lagu geysanaya weerar masjid lagu qaado ma weerar islaameed baa ma islaam baa islaam ku qaado waa
xaaladda magaalada muqdisho maalmahani waxaa muuqatay in qalqal uu ku yimid oo weeraro ay dhacayeen habeenkii madaafiic meela laga soo tuurtuurayo marka arrimahaasi ma ku jiraan qorshihiina ah in howlgallada aad samaynaysaan aad diiradda saartaan in magaalada muqdisho laf ahaanteeda amnigeeda si wanaagsan loo sugo taasi shaki kuma jiro shaki kuma jiro ciidanku hadduu howlballaadhis ay u baxo nidaamka magaalooyinka sida muqdisho iyo magaalooyinka kale muhiimka nidaamkoogina iyakana waa laga shaqaynayaa ballan bay noo tahay inaan sanadkani ka dhigno sanad nabadeynta soomaaliyeed taariikhdeeda gala warar waxaa jira na soo gaarayay oo sheegaya in maleeshiyaad fara badan oo al-shabaab ay muqdisho soo galayeen maalmahani wararkaasi ma haysaan warku waa badan yahay laakiin fiirada ciidamada amisom iyo intelligence-ka soomaaliya intuba waxay jira way og yihiin sidii looga hortagayena way ku tabaabasho kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee midooda africa colonel cali xaamud oo u warramayay daa'uud aweys oo jooga washington markana waxaa qadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira xildhibaan salaad cali jeele oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaan salaad maanta xaruntii madaxtooyada la weeraray maalmahan weeraro kala duduwan ayaa qeybo ka mida magaalada ka dhacayay sidee xaalada ammaanka magaalada ay u muujinaysaa weerarkii maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada bismillaahi raxmaan iraxiim horta aadan idiin salaama inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dadki horta ku geeriyooday ilaahay samir hanaga siiyo kuwa dhaawacana allaha bogsiiyo runtii dadku maalmahanba way la socdeen in ay fool fool ay jirto oo haddee shabaabku mataqaanaa waad og tahay maalmahan waa foolaaya sidii loo sheegayo in weerar lagu qaadayo oo oo mataqaanaa dalka laga cirib tirayo markii lagu dhawaaqay dawladduna ay ku dhawaaqday midooda africa iyo caalamkuna ay ku dhawaaqeen waa foolanaya marka waa iska caddeed inuu si miir la-aana oo u dagaal tegayo arrintaasna mataqaanaa lagama taxadirin inkasta oo cutubki ama ilaaladii gaarka aheyd oo madaxweynuhu ay ay maanta mataqaanaa ay kaalintii looga baahnaa ay qaateen cadowgiina ay cardaaduqaha ka dhigeen haddana waxaa aada iyo aada u liitay mataqaanaa qoladii ammaanka guud ka shaqaynayay wax haba yaraatee kaalintoodii meesha maynan aalin hase ahaatee dadka soomaaliyeed hadda waa fahamsan yihiin argagixisadu inay foolanayso waktiga ugu dambeeyana ay ku jirto daawada kululeysada la yidhaahna ay ku duran tahay oo maanta ay mataqaanaa aynan miir lahayn oo ay meel walba ku dhacayaan way og tahay ummadda soomaaliyeed marka wax hadda jawiga nabar la filaayo naxdinma le waaye maxaa yeele waa u cadda ummadda soomaaliyeed waaye aragay ku noqotay laakiin xildhibaan waxaa sheegtay in ay la ogaa in shabaabku ay weerar qaadido haddii la ogaa maxay ku dhacday in maanta ay u suuro gashay in weerar intaasi la-eg ay qaadaan
runta hadda waad og tahay dadka horey waa waa la og yahay ama madaxweynahana marar badan ayaa loo sheegay in dadka ammaanka guud haya inaynan professional lahayn horaa loo sheegay taas markii laga reebo hadda waxaad arki kartaa in maalmahan magaalada muqdisho ay kusoo badanayeen ku dhifoo ka dhaqaaq oo markaas ay iyagu cid kasta oo ammaanka wax ka garanaysana ay ugu baaqaysa dawladda in arrintaasi laga foo jignaado haddana waxaa kuu muuqata in mataqaanaa qolada amniga guud haya oo dawladda ugu xil saaran waa haddee qoladii horay ugu xil saarneed dawladii horena waa tii lagu dhaliila amniga haddana iyagii ayaa sii haya marka haddee arrintaas markii horeba way jirta dhaliisheedu runtii laakiin aada iyo aad ayaan mataqaanaa ugu mahad celinaynaa waxay arrintaanuna aheeday qarankii oo lagu sameeyey assassination ay aheeda oo ummadii soomaaliyeed in la niyad jebiyo oo oo dhibaato loo geystay aheeda tiina ilaalada madaxweynaha gaashaanka ay u daruureen marka hadde waaye aragnimo na way u taha madaxda dawladday u tahay oo waxaan rajeynaynaa inay dirsi kale ay naqato oo wax u sheega inay naqato ayay alxamdulilaahi aan leenahay inkastoo dhibaato weyn nagu dhacday haddee mar walba waxay aheeda in lasoo sheego oo dagaalku haddii mar uu madaxtooyada imaanaa waxay kutusee marka inaan digtooni guud aynan jirin maxaa yeele madaxtooyadu meehi ugu dambaysay oo qaranka dhumucdii siiheed waaye marka dhumucdii qaranka marka la imaanayo hadee waxa waaye waxaa lagu imaan karaa markaas iidoo lasoo jabay aheyd in la yimaad maahina iidoon wax xabad oo ayna meel kale ka dhicin haddii iidi la yimiday waxaa muuqata marka meeshaas inay dhaliil weyn ka jirto oo aan la qari karin waa mahadsan tahay kaasi waxaa ahaa xildhibaan salaad cali jeelle oo qadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa iigu warramayay